halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee herarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socon kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay v o a somaly com
fiid wanaagsan dhegaystayaal waa habeen sabtiya saddexiyolabaatanka bisha mey sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna fiidnimona waxaa halkan si wada jira u daadihinaya xuseen barre iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
marka runtii aad bay taabatay dhimashadiisu kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo ka hadlay xildhibaan yuusuf dirir oo lagu dilay maanta magaalada muqdisho iyadoo xildhibaan kalena la dhaawacay waraysi ayaannu arrintaasi idinka haynaa qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddayada habeennimo waxaa ka mida barnaamijka martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti noogu yahay ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsa soomaaliya nicholas kay
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada dowladda ciraaq iyo maleeshiya taabacsan ayaa la geeyey duleedka magaalada ramaadi ee gobolka alambar gobolkaasi oo ay ramaadi xarun u tahay kana mid a gobolada waaweyn ee dalka ciraaq ayaa waxa uu xuduud la leeyahay dalalka suuriya sacuudiga iyo jordan mana cadda ilaa iminka mustaqbalka gobolkaasi oo gacanta u galay kooxda isis isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanku ayaa sheegay in ilaa xalay ay labayo labaatan weerar oo dhinaca cirkaa u badnaa magaalooyinka ramaadi iyo magaalada mowsil oo xarun u ah kooxda isis ee ciraaq ay la beegsadeen weeraradaasi aqalka sanadka ayaa hor istaagay sharci aqalka wakiiladu toddobaadkii hore u codeeyey in la joojiyo kaasoo ah in hay-adda amniga qaranku ay sii wado awoodda dhegaysiga taleefanada dalka gudihiisa ee xilliga la raadinayo xogta muhiimka konton iyo toddobo senatar ayaa u codeeyey in hay-adda amniga qaranku ay sii wado adeegsiga sharcigaasi halka afartan iyo laba senatar ay diideen maantoo sabtiya iyadoo sharcigaasi in meesha laga saaro u baahnaa in la helo lixdan cod aqalka wakiilada ayaa toddobaadkii hore si aqlabiyad loogu codeeyey in sharcigaasi meesha laga saaro sharcigan oo loo yaqaana u s a freedom act ayaa ah in ayaa in muddo ahaa miduu muran ka taagan yahay in hay-adda amniga qaranku ay sii wado adeegsigiisa iyo in kale sidoo kalena wakhtigiisuu gabagaba yahay dhinaca soomaaliyana wararka ka imanaya ayaa sheegaya in degmada awdheegle iyo mubaarak oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maanta uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo al-shabaab gudoomiyaha degmada awdheegle maxamed aweys abuukar ayaa v o eda u sheegay in dagaalkaasi ay ciidamada soomaaliya uga dhinteen ilaa iyo sagaal iyo toban askari halka uu sheegay in al-shabaab ay uga dileen ilaa iyo lix iyo labaatan maleeshiya gudoomiyaha degmada awdheegle ayaa sheegay in haatan ay ciidamada dowladda soomaaliya ay gacanta ku hayaan deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen saraakiisha dalka mexica ayaa sheegay in ugu yaraan afartan iyo labo qof ay ku dhinteen kadib markii israsaasaynay ay dhex martay ciidamada amniga iyo koox hubaysan oo dembiilayaal ah oo ku sugan deegaan ku yaala galbeedka dalka mexico caan ku ah qalalaasaha iyo ka ganacsiga maandooriyaha saraakiisha ayaa sheegay in ka badan kooxdii in inta badan kooxdii ciidanka israsaasayntu ay dhex martay inay halkaasi ku geeriyoodeen iyadoo ciidanka halkaasi uga dhintay hal askari agaasimaha guud ee guddiga amniga qaranka mexico mota aljeradoro rubico ayaa sheegay in xilliga israsaasayntu ay dhex maraysay ciidanka dowladda iyo kooxda hubaysan ay qaadatay ku dhowaad saddex saacadood maadaamo in muddo a ay socdeen israsaasayn goosgo-oosa oo ka dhacday deegaano kala duwan
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta la dilay xildhibaan yuusuf dirir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya dabli hubaysan ayaa wadada makal mukaramo ku weeraray xildhibaanka geeriyooday iyo xildhibaan cabdalla boos oo isaguna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo dhaawac ah haddaba sidaay wax u dhaceen waxaanu ka waraysanay xildhibaan muuse sheekh cumar waxaana waraystay ismaaciil xuseen farjar bismillah aad iyo aad baa umahadsan tahay ismaaciil runtii haddaan si koox u yidhaahdo maanta waxaa weerar lagu qaaday n laba ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo runtii n maaragtay n oo weerarkaasi uu ka dhacay e, waddada n weyn ee maka mukarama ee diijiga ah n xilli maaragtay n uu maaragtay e, uu soo dhammaanayay e, kulankii e, baarlamaanka ee maanta lagu lahaa magaalada muqdisho marka n runtii arrintaa iyada ayaa maaragtay maanta e, duurnimadii e, dhacday e, runtii halkaas oo maaragtay laba xildhibaan oo ka tirsan e, baarlamaanka federaalka soomaaliya uu maaragtay e, uu midna n ku dhaawacmay n ay ku dhaawacmeen kadibna mid ka mid a xildhibaanadaas iyada uu u dhintay dhaawacii goordhow marka xildhibaanka dhintay magaciisa dadna la wadaagtid Een, xildhibaanka u dhintay waxaa la yidhaahdaa xildhibaan eh, yuusuf dirir eh, runtii oo u dhintay eh, dhaawacii eh, kasoo gaaray weerarkii maanta wuxuuna ku dhintay isbitaalka daarushifa oo meel saas aan uga sii fogeen meeshii eh, maaragtay eh, lagu weeraray xildhibaanada Een, xildhibaanka labaad isagana kumu ahaa ee isna dhaawac soo gaadhay waxaa la yidhaahdaa een, xildhibaan cabdalla boos eh, maaragtay axmed oo runtii een, ma ilaahay maaragtay uu ka badbaadiyey eh, maaragtay eh, weerarkii maanta islamarkaana uu dhaawac fudud kasoo gaaray Een, haddana maaragtay xaaladiisa caafimaad ee aada iyo aada maaragtay ugu wanaagsan ee maaragtay usoo hagaagayso Een, waxaan ka rabaa inaan hadda hoosta ka cariqo een, runtii een, dhacdada maanta dhacday oo runtii dhacdo ee saameyn ku yeelanayso een, maxaan ku rahdaa dhanka ee maaragtay xildhibaanada Een, ilaa hadda xildhibaan ee, uu- inkastoo dee ay xilli hore tahay warar hordhaca ma ka haysaan cidda weerarkan geysatay ama cid loo qabtay ama wax tallaabo la qaaday runtii gaari ayaa maaragtay waxaa lagu maqaalaya in maaragtay baabuur lagu soo ceersaday islamarkaana maaragtay inta la garab dhigay kadibna rasaas lagu furay saasna ay xildhibaanadii kusoo gaareen een, een, maaragtay dhibaatada ee dhaawaca iyo dhimashada marka ma- Een, marka arrintaa iyada waa arrin ayna u daynayno hay-adaha ammaanka ee runtii hadday yihiin booliiska iyo nabad sugidda in maaragtay ay ayagu baaritaan ku sameeyaan islamarkaana ay maaragtay guddiyada ku shaqale ee baarlamaanka ay maaragtay la wadaagaan warbixinta wixii dhacay maanta xildhibaan muuse sheekh cumar oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay ismaaciil xuseen farjir halkaad kala socoteenna waa v o a haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa cambaariyey dilka xildhibaanka iyo weerarka lala beegsaday wuxuuna khadka taleefanka ugu waramay isla ismaaciil xuseen farjar
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون ilaahay naxariista allaha siiyo sidii inankii kale darawalka ahaa ee adeerka wahaa ka dhintay waxaanan ilaahay uga baryaynaa inay jannada ka firdows reerkana dhammaantood waxaan u ujeedana kacdi gacanka gacanka qadaran baa ayaa ayaa dishay ilaahay idankiina waa lasoo qaban doonaa cid allaale cidi ka dambeysay waan gartay marka ilaa hadda maxaa tallaabo iyo maxaa socda iminka waxaa la sheegay dee mar hadday mas-uuliyiin ahaayeenoo la dilay maxaa xukuumad ahaan aad ilaa hadda qabateen wallahi horta runaantii de waa laba mid weeyaane n maarata ugu horeysaa waxa weeyaan n intoodii dhimatana in aaskii iyo hagaajintii wixii loo hagaajiyo loo diyaariyo n baaritaankiina way bilaabmay waanu socdaa waana insha allahu tacaala waxaan ku rajeenahay in lasoo qabto bidn illahu tacaala cid alaale cidii ka dambeysay marka dadka la dilay iminka een, tirada waa waxa weye waa xildhibaankii darawalkiisa dhaawacuna waa intee intaad ogtahay adigu dhaawacna waa laba een, eh, oo mid waa dhaawac fudud midna waxa weeyaan eh, labada waa dhaawac fudud alxamdulilah laakiin eh, inankii askari ahaa iyo xildhibaan cabdalla boos ayay ahaayeen Een, sidee adiga udhaadu dhibaata kaa soo gaadhay weerarada noocan oo kale ah bal sideed u aragtaan qof mas-uula magaaladii uu ama ka xukumayay in sidan oo kale loo bartilmaameedsado xiliyo maalina iyagoo shaqadooda gudanaya
horta dee run ahaantii waa waxyaalaha ugu daranaya iminka aan xukuumad ahaana aan doonayna in wax ka qabano Een, insha allahu tacaalana kulliga maalmo meel bay taagan tahay in xaggaa laga in- in hore loo fiiriyo sidii arrimahaas oo kale aan ugu dhici lahayn inba inba talikalooda daruuri waa waa wax xanuun badan oo aada iyo aada u- u xanuun badan Een, eh, maalin walba in qof mas-uula laga dhigto halbeeg laga dhigto in lagu dilo taasna waxaan leenahay de in in la xalaalaysta dhiiga dadka muslimkaa ma ah waa waa inaan iska ilaalinaa dhammaantood Een, waxaan jeclahay unka mid kale inaan ku daro yani run ahaantii eh, aniga wiisi si gaara ayuu taabanaya waayo ilaa iyo maalintii aan eh, dee ama inan yara ayuu ah- ayuu ayuu safaarada agtaaba markii ugu horeysaan isbaranay adiga marka safiirka ka ahaaba isaguna ka ahaa councilor marka runtii aad bay ii- ii taabatay dhimashadiis oo qofan intaan aqaani marka ilaahay naxariista naxariista kaajo aad iyo aad jiraa ilana reerka u dhanbaan uga jiray aad iyo aad waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cumar carte oo cambaareeyey dilkii xildhibaankii maanta lagu dilay magaalada muqdisho
aaweysin wanaagsan dhegeystayaakaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka maraysa magaalada washington maamulka puntland ayaa maanta ku xidhay magaalada garowe wariyayaal ka tirsan idaacadda daljir kuwaasoo lagu qabsaday barnaamij dood ah oo idaacadda ka baxay laguna tilmaamay dhinacyada ay ka gaabisay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne cabdiweli gaas warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena magaalada garowe nuux muuse birjeeb suxufiyiinta puntland iyo ururka ay ku midaysan yihiin ee maab ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen waxa ay ku cambaareeyeen tallaabada xarigga wariyaasha oo u muuqanayay mid lagu caburinayo xorriyadda hadalka gudoomiyaha ururka suxufiyiinta puntland faysal khaliif barre ayaa cambaareeyey xarigga jamaal faarax aadan iyo cabdiraxmaan xuseen xasan gaardi oo labadaba ka tirsan idaacadda daljir oo ah idaacadda ugu ballaaran ee laga dhagaysto puntland ururka saxafiyiinta puntland wuxuu si adag u cambaareynaya xadhigga lagu xidhay saaka magaalada garowe cabdiraxmaan xuseen xasan iyo jamaal faarax aadan oo labaduba ka tirsan idaacadda daljir ilaa iyo haddana ma garanayna sabab loo xidhay waxaan u aragnaa xadhiggaasi inuu yahay xadhig xadgudub ku ah xorriyadda saxaafadda sidoo kalena xadgudub ku ah shuruucda iyo qawaaniinta puntland sidoo kalena xadgudub ku ah xorriyadda uu siinaya dastuurka puntland saxaafadda waxaanu maamulka puntland ugu baaqaynaa inay si shuruud la'aana ku soo daayaan saxafiyiintaasi oo ilaa hadda aanan garanayn sababta ay u xidhan yihiin axmed sheekh maxamed tolman agaasimaha guud ee idaacadda daljir ayaa sheegay iyadoo aan lagu soo wargelin in goobta shaqada lagala baxay wariyaasha oo ku howlanaa shaqada idaacadda Ee, sida guddoomiyuhu sheegayba runtii waxaan aad uga xunnahay aadna u cambaaraynaynaa Ee, weerarkii saaka ciidamada booliisku ay ku soo qaadeen ee, xarunta raadiyo daljir ee magaalada garowe si khasab iyo jujuub iyo cagajuglayn iyo handadaad ah ee, lagu xiray agaasimihii xarunta iyo ee, taftirihii hore ee xarunta cabdiraxmaan xuseen xasan iyo ee, jamaal faarax aadan kuwaas oo ilaa iyo haatan sababta loo xiray ee, aanaan la socon wax xogana aanaan ka haynin laakiin booliiska ee, iyo dad dowladda ka tirsan oo aan la xidhiirnay ay noo sheegeen in ee, amar dowladeed uu yahay Ee, go-aanka dowladdu meel buu waxa la yidhahda ka yimaadaa kana soo baxaa waana madaxtooyada oo dadku u odorosayaan aragtidooda ku aadan ee, waxa maamulku uu qabtay ama qaban waayey ama ka khaldan ama ka saxan ama ee, maxaa looga hadlayaa oo shalay markii dowladdu ee, hadda jirta ay mucaaradka ahayd sooti wixii la ogaa sheegi jirtay maa sooti intii la ogaa dadka eedeynaysay maa gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ayaa u sheegay v o a in waayadan uu jiray jahawareer dhanka dowladda ah islamarkaana aysan jirin wax iska warqaba oo hay-adaha dowladda la xidhiira marka loo eego amarada kala duwan ee lagu beegsanayo warbaahinta ilaahay hadda annagu maba ogin wax allaaliya waxay nimankaasi u xidhan yihiin iyo cid xidhatay waxaana lagu yidhi oo keliya wasaaradda een, amniga amar ka soo baxay ayaa lagu xidhay een, wasaaraddii warfaafinta oo shaqadan iska lahayd ma oga een, dhacdooyinka noocan iyo kaleana aad ayay noogu soo noqnoqdeen saddex maalmood ka hor waad ogeyd ama afar maalmood ka hor magaalada boosaaso wasaaradda arrimaha guduhu een, wasiir ku-xigeenkeedu digri uu soo saarayba somali national t v shaqada lagaga joojiyey wariyana lagu xidhay haddana daqiiqada kadib waa lagu noqday jahwareerka noocaas ah maalmahan ba uu soo noqnoqonayey een, ilaa haddana waanu ku wareersannahay waxaan kaloo ka warqabnaa in ilaa haddeer aan idaacadda daljir iyo ururka saxafiyiinta ee puntland midkoodna uusan u caddayn waxay dadkaas u xidhan yihiin suxufiyiinta puntland ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin in dowladda cadaadis ku saarto warbaahinta inaysan ka hadal arrimaha jira Een, waxaa ka mid ah ee, dowladdu way caban kartaa waxaa ka mid ah octoobar een, ee, waad ogtahay websaydo fara badan ayaa hawada laga saaray iyadoo la adeegsaday shirkadda golis Een, cabashadii dowladdu qabtayna aan la waafajin sharciga tallaabado kasta oo la qaadaya waxaan u aragnaa inay yihiin tallaabooyin ka hor imanaya sharciga waxaan kaloo ognahay in ilaa iyo xaaladdu ay marayso in ee, ma garanaysaa weriye kasta halkiisa lagu waco oo la yidhaahdo een, jooji waxaad wada iyo barnaamijkaad wada naga jooji handadaadaha iyo wararka faraha badan ee na soo gaadhaya taraya bilahan ugu dambeeyey aad ayay isu soo tarayaan waana xaaladan u aragno in xukuumaddu ay aad uga soo horjeedo in tootalba laga hadlo wacyiga waddanka yaalla iyada oo xukuumaddan markii ay talada imanaysay wixii ay ku timid ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer puntland intubana ay ogyihiin saxaafaddana ay uga hadli jireen si aan innaba weligeed looga hadal saxaafadda saxaafadda puntland sidaasoo tahayna idaacaduhu ay shaqayn jireen wariyana aan lagu xidhi jirin maxaad hebel u waraysatay iyo maxaad u naqdiday siyaasadda dowladda marka arrintani waa arrin uguba oo cusub bilowgeeduna baryahan oo dhan wuu soo socday dabadeedana waa la arki doonaaba nuux muuse birjaab v o a garowe
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga e v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida toddobaadka waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii martida mikrofanka oo toddobaad walba habeenka sabtida ah hadaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas key nicholas key oo aan la xiriiray toddobaadkan xilli uu ku sugnaa magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya ayaan wax ka weydiiyey siyaasadda soomaaliya gaar ahaan higsiga labadakunixitobanka ammaanka xaaladda qaxootiga soomaalida ee kenya iyo yemen puntland somalilan iyo arrimo kale waraysiga aan la yeeshay nicholas key oo uu ila soo jeedinayo cabdiraxmaan xuseen furre wuxuu u dhacay sida tan mudane siyaasiyiin badan ayaa sababo kala duwan uga shakisan in labada kun lix iyo tobanka ay doorasho ka dhici karto soomaaliya gaar ahaan doorasho qof walba oo soomaali ah uu codkiisa u dhiibto si xora oo xalaala adigu rajada aad ka qabto doorasho noocaasi ah intay la eg tahay
waxa iska cad ee dhiirigelinta leh ayaa ah in madaxweynaha soomaaliya iyo siyaasiyiinta kaleba ay ka go'an tahay in muddo kororsi uusan dhicin oo ay tixgeliyaan wakhtiga ay xafiisyadoodu ku eg yihiin gaar ahaan muddada baarlamaanka oo ku eg bisha ogast ee sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo madaxweynaha oo wakhtigiisu uu ku og yahay bisha sebteembar hannaanka loo marayo doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka xiga marka wakhtiguu dhammaado waa arrin u taalla guddiga doorashada qaran oo aan weli si rasmiya u dhisnayn haatan waana daruuri in si deg deg ah guddigaasi loo dhiso markaas ayaa hawsha guddigaasi annaga oo beesha caalamka ah iyo soomaalidaba aannu arki karnaa waxa suurtagalka ah iyo in doorasho lagu qaban karo wakhtigaasi loo qabtay dhinaca ciidamada haddii aan su-aal kaa weydiiyo ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka ee soomaaliyeed waxay meelo badan ka xoreeyeen al-shabaab laakiin weli weeraro iyo qaraxyo ayay ka wadaan muqdisho iyo meelo kaleba maxay yihiin caqabadaha ku horgudban in ammaanka dalka oo dhan gacanta dowladda lagu soo celiyo
al-shabaab waxaa laga saaray dhul fara badan nasiib darro weli waxaa jira meelo ay gacanta ku hayaan waana muhiim in howlgalka militari meelahaasi la gaarsiiyo waxay la tahay in ciidamada amison iyo kuwa dowladduba ay taa ku talagalkeeda hayaan laakiin sidaynu wada ognahay in laga adkaado ama meesha laga saaro halista argagixisada waa howl dhib badan oo muddo dheer qaadanaysa waayo kooxaha argagixisada sida al-shabaab oo kale waxaa aad ugu fudud inay sameeyaan weeraro ismiidaamin ah bambooyin ay waddooyinka dhinacyadooda dhigaan iyo xeelado kale oo argagixisadu ay adeegsato marka wakhti ayaa inaga xiga inta aan ka arkayno halista argagixisada oo gebi ahaanba ka dhammaata soomaaliya iyo caalamka laakiin waa hubaal in maalin ay suurtogeli doonto weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa ee waqooyi bari kenya kadib dowladda kenya waxay sheegtay inay derbi ka dhisayso xadka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya ma kula tahay fikradda mid saxa oo ka hor istaagi karta al-shabaab inay weeraro ka fuliso gudaha dalka kenya
Obviously, you know, how any country manages its uh, border is uh, very much a, a matter for itself.
hagaag sida iska cad waddan walba siduu u maaraynaya arrimaha xuduudkiisa iyo go'aamadiisa waa wax u gaar ah mana doonayo inaan ka faalloodo laakiin waxaan ka hadli karaa uun inaan qaramada midoobay ahaan si dhow ula shaqaynayno dowladda kenya iyo dowladda sidii loo maarayn lahaa arrinta qaxoontiga soomaalida kenya ay muddada dheer magangelinaysay waxaan ka wada shaqaynaynaa sidii loo xoojin lahaa barnaamijyo u oggolaanaya in qaxoontiga si iskooda iyagoo oon la qasbayn ay dalkooda dib ugu soo noqdaan dhowaan madaxweynaha kenya waxa uu dalbaday in qaxootigaasi aad sheegayso ay ka guuraan kenya muddo saddex bilood gudahooda haddii kale kenya ay qasab uga saari doonto qaramada midoobay xaggee arrintaa ka taagan tahay Well, as I said, the uh, UN is working very closely with the government of Kenya and the government of Somalia uh, through the, the means of a hagaag hagaag tripartite sida agreement.
aan sheegay qaramada midoobay arrintan dowladda soomaaliya iyo kenya ayay kala shaqaynaysaa waxaana loo marayaa heshiiskii saddexgeesoodka ahaa ee u n h c r iyo labada dowladood isku afkarteen waxaana caddaynayaa in qaramada midoobay ay heshiiskaasi taageerayso si dowladaha looga caawiyo in qaxoontigaasi ay iskood u noqdaan qorshahaas wuu bilowday bishii diseembar waana markii ugu horraysay oo muddo afar iyo labaatan sannadood ah la sameeyey qorshe qaxoontiga dib loogu celinayo soomaaliya marka waxaa yaraaday dadkii soomaaliya ka soo cararayey waxaana bilowday dadku ay dalkooda ku noqonayaan waana dariiq saxan in laga wada shaqeeyo isla arrinta qaxootiga haddaan wax kaa weydiiyo ilaa iyo toddobiyo labaatankii bishii maaj sanadkan kumanaan qaxooti soomaali ah oo ka soo cararay yemen ayaa soo gaaray puntland iyo somalilan kuwo kale oo badanna waa la filayaa kaalin intee la eg ayay qaramada midoobay kaga jirtaa caawinta dadkan soo noqonaya ee dhibaataysan You're right, these are Somali ref- people who had sought refuge in Yemen and who are now returning.
waad saxsan tahay dadka yeman ka soo cararaya waa soomaali markii horeba meesha carar ku tegey ku dhowaad toddoba kun oo dadkaas ka mid ah ayaa soo gaaray soomaaliya dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya tiraduna waa mid maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa qaramada midoobey waxay si firfircoon ula shaqaynaysaa mas-uuliyiinta puntland iyo somalilan si looga caawiyo inay dadkaasi qaabilaan oo ay u taageeraan kuwii doonaya inay soomaaliya inteeda kale u sii safraan looga kaalmayn lahaa hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ee u n h c r ururka caalamiga ee socdaalka iyo ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa si dhow ula shaqaynaya maamuladaasi sidii loo xaqiijin lahaa in dadkaasi baahidooda degdega ah la daboolo marka ay xeebaha soo gaaraan sidoo kale qaramada midoobey waxay taageeraysaa qaxoontiga aan tirada badnayn ee u dhashay yemen ee soomaaliya soo gaaray iyo xitaa dad waddamo kale u dhashay dowladda soomaaliya waxay cafis u fidisay dhallinyarada ka tirsan ururka al-shabaab qaar baa ka faa'iidaystay oo isaga soo baxay kooxda oo ay madaxino ku jirtay marka dadka qaar ayaa qaba in wadahadal lala galo al-shabaab kuwooda aan mayalka adkayn lagu xallin karo mushkiladda soomaaliya iyo xagjirnimada aragtidaa ma taageersan tahay adiga It is important that uh, the federal government has uh, offered this amnesty.
horta waxaa muhiim ah in dowladda federaalka ahi ay yaboohday cafiskan qaarkoodna ay ka faa'iidaysteen waxay la tahay arrintaasi waa mid wanaagsan dowladda federaalka ahna way caddaysay waxayna sheegtay in marka laga reebo shakhsiyaad kooban in cid kasta oo shabaab ka tirsanayd ee ka soo waantowda argagixisnimada ee doonaysa inay ka qayb qaadato siyaasadda ama ay bulshada dib ula midowdo in gacmo furan lagu soo dhowaynayo aniga tallaabada noocaasi waxay iila muuqataa mid saxsan waana ku saxsan tahay waayo colaadaha badankooda waxay ku dhammaadaan nooc xal siyaasadeed ah oo la gaaro waxaana yar in xal militari ay wax ku dhammaadaan inkastoo cadaadis militari oo ka dhan ka ah argagixisada uu yahay mid lagaba maarmaan ah marka aad fiiriso hannaanka dhismaha gobollada federaaliga ah ee soomaaliya waxaan aragnaa in maamullo ay dhaqan gelayaan laakiin dhinaca kale ay isku taagayaan oo mararka qaar uu muran dhex maro dowladda iyo gobollada ma jiraa qorshe qaramada midoobay ay ku talin lahayd si loo yareeyo ama looga baaqsado murannada siyaasadeed ee gobollada iyo dowladda dhex mara Well, the Somalis uh, themselves have quite rightly come up with a mechanism.
soomaalida lafahaantooda ayaa qorshe la yimid waxaa jira madal ay ku kulmaan hogaamiyeyaasha soomaaliya sida madaxweynaha iyo hogaamiyaasha gobollada dhisan ee federaalka xubnaha ka ah ilaa iyo hadda laba jeer ayay kulmeen waxay ila tahay in tallaabadaasi ay tahay mid dhiirigelin leh waana madal ay hogaamiyaasha iyagoo wadajira kaga jawaabi karaan su'aalaha ad adag ee dhanka siyaasadda gaar ahaan sida soomaaliya ay u noqonayso dowlad federaal ah sida loo wadaagayo mas-uuliyadda iyo khayraadka sida loo wadaagayo maamullada maaliyadda iyo wixii la mid ah qorshahaasi waa mid qorshaha kalee jira ayaa isna ah mid muhiim ah oo ah awoodda baarlamaanka oo ay ku jiraan dad matalaya dhammaan gobollada dalka waana hay-adda marka ugu dambaysa go'aaminaysa in dalka uu si sharci ah uga dhaqangalo nidaamka federaalka ah dadka wax ka sheega siyaasadda amisom waxay ku dhaliilaan inaysan ka go'nayn in hawsha ay u joogaan soomaaliya ay soo gebagabowdo waxayna qabaan in ciidamo militari ah oo soomaaliyeed oo xoogan la dhiso si shaqada ay ugala wareegaan ma jiraa qorshe qaramada midoobay ay maskaxda ku hayso oo ciidamada soomaaliya ka taageeraya sidii ay ammaanka dalkooda ula wareegi lahaayeen mustaqbalka Uh, well, I don't agree that uh, AMISOM are not uh, committed to completing the, the task.
anigu kuguma raacsani aragtida odhanaysa amisan kama goona inay shaqada soomaaliya guul ka soo hoyso runtii waxayna waxayna mudan yihiin in lagu ammaano hawsha ay hayaan iyo nafhurnimada ay muujiyeen laakiin waan qabaa mudnaanta in la siiyo dhismaha xoojinta iyo qalabaynta ciidan qaran oo ay soomaaliya leedahay waxaa kaloo mudan in la soo dhoweeyo qorshaha iskudhafka ciidamada ee dowladdu ay waddo ee ay beesha caalamku ka taageerayso taasoo ciidamo ku dhow koob iyo toban kun oo askari tababar xooggan lagu siinayo laguna qalabaynayo si deg deg ahna si ay uga howlgalaan soo celinta nabadda dalka waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya inay inay taageeraan qorshahan gacanna ay ka geystaan sidii loo horgelin lahaa isaga oo aan dib u dhicin dhinaca somalilan madaxweyne axmed siilaanyo ayaa siddeed iyo tobankii mey khudbaddiisii afar iyo labaatan guuridii ka soo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqday inay ka goosatay soomaaliya inteeda kale ku sheegay in dhismaha ciidamo xooggan oo ay soomaaliya yeelato halis ku tahay somalilan adigu hadalka muxuu kula yahay
Um, I think you'd have to ask uh, President Solano really what he what he meant by that. Um, as far as I can see, waxay la tahay inay habboonaan lahayd in madaxweyne siiraanyo la weydiiyo waxa uu la jeedo laakiin anugu inta aan garowsanahay cid walbana og tahay dal walba oo xor ah oo ka mida dalalka caalamka ee la aqoonsan yahay wuxuu xaq u leeyahay inuu dhisto ciidamo qaran oo ammaanka ka caawiya soomaaliyana kama duwana dalalkaasi waxaa jiray muran siyaasadeed ka dhex oogmay xukuumadda somalilan iyo axsaabta mucaaradka oo la xidhiira muddo kororsiga madaxweynaha iyo baarlamaanka muranka adigu sideed u aragtaa Uh, my view is uh, the view that is um, very much uh, shared by.
aragtida aan murankaas ka qabo waa mid aan la wadaago nacyo badan oo ka mid ah bahwadaankateenna caalamiga ah waxaan wadajir u soo saarnay warbixin qoraala oo aragtideenna muujinaysa dib u dhigista doorashada ee muddada labiyo labaatanka bilood ah waa mid niyadjab leh mana aha mid caawinaysa midhaha ka dhashay horumarka somalilan ay ku tallaabsatay sannado badan oo ay caalamka tustay inay leedahay hannaan dimuqraadiyad ah oo xooggan iyo maamul lagu ammaani karo puntland haddaan su-aal kaa weydiiyo waxaa jirtay soo jeedin ku aadanayd in ciidamo ka socda amisom oo nabad ilaalina la geeyo puntland waxaana warkaasi uu soo xoogaystay wixii ka dambeeyey weerarkii labaatankii bishii abriil lagu qaaday shaqaalaha qaramada midoobay ee ay ku dhinteen saddex ka mid a shaqaalihii yunisef iyo saddex soomaali ah oo ilaalo u ahayd maxaa qaramada midoobay uga qorshaysan puntland marka You're right. The activity by Al Shabaab seems to have increased in in Puntland, and the the government in Puntland.
waad saxan tahay dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ee puntland waxay u muuqdaan kuwo sii kordhaya runtii dowladda puntlandna walaac way ka qabtaa waxayna codsatay in laga taageero dhinaca ciidamada ammaanka gaar ahaan dagaalka ay kula jirta al-shabaab waxay la tahayeen beesha caalamka iyo saaxiibada soomaaliya ay si wadajir ah inay codsigaasi kaga jawaabaan loona helo siyaabo puntland taageero loogu fidin karo haddaan kula kaftamo mudane intii aad joogtay soomaaliya waxaad tahay xogayaha guud ee qaramada midoobay ergegiisa soomaaliya u qaabilsan maxaa si gaara kuu soo jiitay Hey, woo, an experience that particularly inspires me in Somalia. Uh, I I always get inspired every time I drive down. The waxaa idhiirigeliyey oo isoo jiitay intaan soomaaliya joogay inaan niyad samaan ka qaato mar walba oo aan marayo waddooyinka muqdisho oo aan arko calaamadaha wanaagsan ee horumar kale ma jirto wax iga farxad badan inaan awoodo inaan jidadka muqdisho maro oo aan qaar ka mida maqaayadaha laga furayo magaalada ka soo qadeeyo waxaase igu farxad badan marka aan waddooyinka marayo ee aan arko arday iskuullada iyo jaamacadaha ka soo baxay ee jidadka maraya waxaad arkaysaa rag waaweyn gabdho iyo wiilal u socda ama ka soo baxay iskuullada waxaan ula jeedaa waa wax dhiirigelin u leh qof walba oo ajnabi ah oo arka ugu dambayntii maxaad odhan lahayd shacabka soomaaliyeed Um, well, I think Somali people need to continue.
waxaan ku dhihi lahaa soomaalida gacmaha isqabsada oo ka wada shaqeeya idinkoo wada jira sidii aad nabad ugu noolaan lahaydeen barwaaqana aad u gaari lahaydeen
sina kaasina waxa uu ahaa ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya nicholas key oo marti iigu ahaa barnaamijka martida mikrofonka waxaa ila soo jeedinayay saaxiibkay cabdiraxmaan xuseen furre oo istuudiga la fadhiya inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inula socodsiinayey barnaamijka martida toddobaadka Een, haye xuseen
waa tahay haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aweyska washington waatan saare ciidla nuur oo inala socodsiisa
wacano wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laantaaf soomaaliga ee v o a qodobo dhowra ayaan idinku hayaa barnaamijka qaybtiisa dambana waxaa marti noogu ah fannaankii weynaa islamarkaana hal abuurka iyo laxamaynta ku darsaday shariif cabdalla balse aynu ku horumarno maanse la magac baxday meherdoon oo ka mid a silsiladii baryahan inoo socotay ina macalin ciise wiil dhallinyaro ah oo la yidhaah cali ayaa xalayta igala soo xidhiidhay magaalada muqdisho wuxuu yidhi waxaan hayaa maanso la magac baxday meherdoon hmm. wuxuu yidhi gabadhaasiina macalin ciise waayadanba hadalhaynteeda inagu badataye anaa diyaaru ah inaan usoo geed fadhiisto bal hadda shuruudihii aadan shuuriye sheegay toddobaadkii hore inuu buuxinayo in kale cali aan soo dhoweeyo walaal saharla ciidana nuur aad baan ugu dhowahay aadaan ku salaama adiga iyo dhegeystayaasha iyo bacda si ogaada waan gartay cali oo magacaagu dhammaystiran adigoo noo sheegaya balmaansada aad ugu tala gashay inaad kaga qayb gasho silsilada ina macalin ciise walaal magacaygu waa cali cabdi cali mataan waxaan joogaa magaalada muqdisho silsilada maasadaan uga qayb gelay waxaa la yidhaha meherdoon waxayna mataleysa haroy nin odaya oo reer miyi ah oo haysta hanti sumcad iyo magacna ku dhexle bulshada soomaaliyeed ninkaas odaga ahi dabcan hoontidoo haystaa waxay u badan yihiin xoolaha daaqa lool adagna wuxuu kula jiraa ninka la yidhaahdo afgaanqalis iyo ninka la yidhaha cali oo iyagu gabadha ugu sheegay caqalifna waa kii yidhi labo waxaan haystaa maqal ayna wuxuu yidhi dhul qurbaahan kusoo maiha xogaan helnana waxay sheegto xoogo lagu kalsoonaa kale waxay sheegeen in gabadhu aysan rabto dhulkii hooyo inay kasoo ciir dhanto waan gartay bal markaa caliyow noogu dhufo maansadaasi anigii dhegaystayaashaba
waxay leedahay maasadu maalmahan maaley gabay iyo maanse maantirin mana iga malaasmin haddaan laysmaqlaynin oo la macaansanaynin midhihii abwaanada muusiga laga jeclaysa amaanka iyo yiridaa ha yeeshee shala imaad maalintii sabdigu tegay maqribkeedii dabadeed anigoo dhul miyi fogaare mayraca ayaa caweys ugu muhiima sahre midigtaas waa sahre cidlano mar dhegaysa la yidhi waxaan maasay dhigihii maasadii abwaankana mid mid baan u dhuuxo waxaan tiriyey maasana aan bixiyey meherdoon caweysku xiise goonihi u yeesho oo miyiga waa laga dhegeysa oo dadkii isha iga gelin iyo raadiyaala la gatay marka raadiyaal anteen dheer loo lile war badisha iga gelina iga dubaa la gatay ha hay hay xiise gooniyo leeyahay waan gartay leedahay ina macalin ina macalin ciise gabar muunad iyo sharaf eeba ugu manaysa waxaan ahay nin mangal oo muqdishida cadayd iyo marte iyo qoryooley ilaa meel fog iyo shiikh magaciisu gaaro kolka maa la kala dhaco ama midigta la isdaro mucdamkeeda soomaal waan kala magsiyaayo inaan ahay maxkamad saray dadka ugu mataalaan yaa salaam haye migi xoolo lagu dhaqo saddex miisiyaashana ma malaynin iga badan inuu meel ka toosee inaan yahay maqalo maasadayda meele waxaad leedahay ilaahay abaaraha waay hareer mariyo geelaygu boqol iyo adhigaygu iyo lo-dayduba mas kama soo degaan ahe geel aankee baaqabadaaba boqol gaaraya gaaharaha irmaaniga iskaba dhaaf waxaas horweynkii maasha allah haye marka wuxuu leeyahay ninka yidhi milboon iyo dhul aan laga macsuumin oon muuqayna laga rabi waan ku soo marinaya ma yaqaana gabar yahay waxaad muhatay maanta mid kaleu ku moodiyey hadalkiisa ma yadho kolnayuu ku soo mari caliyaan haysaa moogta haye wuxuu leeyahay ina macalin ciise khalifa nin macangabo miisaan jacayliyo u helay masayr oo laba maqale hayso mar horeta macalkagay mana hayso maal kale oo waalidkaa ku meersiyo wuxuu kugu masruufee muxuu kugu mutaayo ina macalin ciise marwo kugu yidhaahdaa waa ko khalifa dee nin laba maqale hayso labadii maqal gabarca gabadha yaabu ku aamini kara nolosheeda
waa gartay wuxuu leeyahay maalmaha mug weynoo soomaali marisaa micnaheeda ahaan jiray talaan laysala meel dhigin kolna kama macaashidii murug baad ka dhacasaa ina macalin ciise ha ku dhicin god mool oo micday ka buuxdo mugdiyon wax laga arag hana meersan hadallada aan kuu meelmarayn oo haysisii maqiiqayna taladeyda iga maqal markaan waxaan ugu faana gabadhii waxaan haystay sahroy waxaan leeyahay anigaa dhulkoo maroo mihiigan ka daba mariyo mahuraan dhulkeeni kuu marin dalxiisoo marti qaadin reerkii aabbahaana magar iyo waxaan siinin madigeel hooyada maryamo shaqal ari muunad waxaalo maqashiisi lagu darayaan ku meeri doonaa gabanimo ayaydaa madiinana waanu benwan macal weyn inta meenka joogta magac kula wadaagtana mushaar baanu wada qorin adna aqal mug weyn oo loo meegaaray dayda oo meyre laga sameeyaan raar makiiman koo dhigin marasana waxaad xiran dhowr mare guntiinoo maskantoodii lagu daray iyo kaba la maaro maashaa allahu iyo mino miyigeena laga helo manfacana waxaad cuni masagiya galleyda iyo mirihii afgooyo cidna ayna miisayn haddaad doonto maadhiin caanaheeda maalo ku soo mira hameenkii waale waxba yaanay maasadu dabaysha nacar iyo mawjuudka aadina ahmadaha isaga xidho ina macalin ciisaay maasadeydii fahantae meeshaada ii jooganaa farasyo midabale misigtood ku saariyo kuna mehersa dooneen farasiyo intan ku saaro midabyalo xardhan weliba xaragoonaya ha laa ilaahay waa aadaad u taqaano wiil weli yaqaano loo dhiibay haye dhaqankii horeo soomaaliyeeda raba gabadha inaan dib ugu meersado gaariyaashii iyo waxaas waaba laga goowaay waxaan rabaa inaan gabadha iraado oo gaari laysku aroosaa dhaqankii soomaaliyeed maahane waan waa gartay farasyadii oo sharaxan markaad waxaasoo dhan ka sheekaysa waxaan ka baqayaa intaad aduu inoo macalin ciise sugayso in adiga hablo kale ku soo doonaan caliyo
may horta bal ina macalin ciise fadhiintaad markay gaarto bal waxaan isleeyahay kuwaan kalena meel loo weyn maayo hadda afartiyo ay inoo furayo waa gartay aad iyo aad baad mahadsanta cali waa hagaag horta soomaali baynu nahay oo safarka iyo socdaalkuba inoo fudud balse sheekadan caawa aan idiin soo wado waxay ku dhacday katuun cabdiraxmaan oo haatan magaalada burco joogta katuun waxay ii sheegtay inay waa hore u safartay dalka kenya kadibna iyadoo usii socotay xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi kenya ay sii raacday bas ku sii jeeda meesha ay rabto balse waxaa baskii ka qabsaday dhacdo aanay filinayn sida ay ii sheegtay iyada ayaa inoo dhammaystiraysa walaal horta si aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekada haddii aan kaaga warrabo kuusoo gaabgaabiyo sheekada aniga oo dalka nacay oo markaa hawey qaada hawada dhimkaba dadka naga yareera caruuraha haysa markaa waxaan nairobi ayaan ka tegay subax waqti subaxa ayaan galay meesha laada mombasa anigoo aad u tabcaan oo ilaa iyo adisooba ilaa iyo maxaan ku dhahday nairobi ma ku soconayey kabacdiga markii aan tegay meel waxaan u soconay doof waxaan tegay markaa meel kaama ayaan rabay inaan u raaco baabuurka ma garatay waan gartay marka kaa kuma iyo dhadhaabiya baad ku socotaan u malaynaya okay halkaas ayaan ku socday kabacdiga halkaa markaan tegay adigu baaba judhiba waxaa faawala igala soo kulmay baskii igu horreeyey bas dheer ayaa markaa basaska ayaa ku yar qofku markaa baabuurta ka yaraato hal qof walba hal kursi baa la- marka uu fadhiisto qof baa lagu dul kireeya baska soddonka kursiyo lixda qof ayaa fuula marka soddonkii kursi la buuxiyo soddon qof oo kale haddana lacag laga qaaday la odhanaya soo kora haa markaa lamaan soconin sheekada anigu lamaan socon markaa baabuur dheer oo hambasoo lixdan kursi ayuu ahaa kaadad ayaa naloo jiray kaadadkii markii naloo jiray ayaa waxaan een, qof walba kursi ayuu si macaan ugu fadhiistay kabacdiga baabuurkii ee, maxaan ku dhahday kaadad ayaa dib loo sii jaray hareeraha iyagaan eegnay waanu weynay wax baabuur oo kaloo taagan so annagaaba nalagu dul karanaya laakiin baana fahamsanayn kabacdiga markii aan horfadhiisanay qofka qofka dusha ka fuulay markaa nasiib darra waxay igu soo beegmay nin aad u weyn aad u weyn markaa waa dhaqanka meesha yaalla kabacdigii markaas halkaas ayaan kusa diyaariyey waa gartay marka horta aniga saddex aalo ayaan ugu talagalay markii hore horta waxaan ugu talagalay wacyigelin inaan dadka ka wacyigeliyo qofka meeshiisa dalkiisa meel u dhaantaa inaysan jirin kabacdiga hogaa waan yara suugaameeyo dadku dee waxay wax ku dhegaystaan baa la yidhaahdaa markii dambe waxaaba dhacday saare in loo isticmaalo sheekadii anigu wacyigelinta ga majaaji la-aanba marka dhinac walba waan ugu sii daayaa marka insha allah waan ku bilaabayaa halkan ayaan marka hadda dhegeysta habboon insha allah waan gartay kaltuun soo daa kor hore aan dhaweyno intiina kor taagan kulligiina yareerdeen waa anigii kenya aaday shookortaas intaana kaa kuma gaarin kaam yaroo ka sokeeyaan u kireystay bas weyn shookortaas sheekada taalla waa kubaata istaankuyo kursi kuku fadhiisto dushiisaa la kireystaa saaraay kaamkii baanu istaagnay marka anagoo markaa dee booskeysadii kaamkii baanu istaagnay ku nagaanay cabaar gaari baa koona istaagay kolkaasu kaarigeyaari kaarar baan alisiiyey kuraasaan kala boobnay kulli waanu calaynay darawalkii markaxayna kaada dambaa la bilaabay saaraay waan garta markaasaanu koonahan eegnay saa ku kaleeta ma taagna aanu koonahan eegnay iska daa ku kaleeta xataa karyool lama taagno soo dusheedanaa la kareesto kaadhaka loo jaraya waa kursigaad adigu kiraystaa qof kalena laga kiraynaya aa ku darso nasiibkaaga haddii uu kugu beegmo saa cidi kaa kicin maysa sidii dadeerkii rujooga la kirkirinaysa la kulaaxinaysa
waan gartay jeer uu ka dhegayo adaad ka dhegayso waxaad kuba kubaa la du saaray waxa kursigaygii ku beegmay kuwaan sixii waa ku-xigeenka adeerkii waa ku balloodhan balloodhan balloodhan anigoon ku gafayna kariimkii lahay abuurtay horta kuba haga yaabshi saaray
waan gartay kurkaasaan dhaqdhaqaajeen markii ririya moodo ila dhaqaaq kale iguma jire dabeer baha dabeer lagu iga sarreeye Marka- kurkaasaan dhaqdhaqaajeen markii ririya moodo qof aada u buuran oo xoog weyni markuu dhakada kaaga baxay waxaad tidhi waa sidee masaad madax yaraa warwareejisay kurkaasaan dhaqdhaqaajeen markii ririya moodo intana ad isu koobay koobay koobay weliba isa si yaro kuusayba saaray kelidaan feerkaga jiiri
waan gartay iska daa inu kaare xataa ima kalaamin aniga waa kurbado kalaxantaasa ay xanuuntay ila waaneen kaare ku feedhe iska daa inu isaga damqaday aniga ii dilaya waa damqaday feerarkii aad feedhay marka isagu mabuu dareemin adaaba kalxanta ku xanuuntay kalxantiba hadaa dambe iga soo xanuuntay iska daa inuu kaare kalxantaasa ay xanuuntay kolku joogay cabaad buu ihi mistijana kidhoogo mistijana waa inanta oo fahmaysaa baan malaynaya kidhoogana waa inanta yar mistijana kidhoogo halkii aad ku kibraysiya kanimaha dhulkiini iyo kiniya la yidhahda kubiigi kujiiga kabisaabu ku dhaartay horta kolkaasay igu daray muxuu ku dhaartay
waan kubiigi kujiigi kabisaabu ku dhaartay kabisa waa kelmada ugu dambaysa sawaxani uu ku dhaarto kubiigi wax wey waa kudili kujiigi waa kugowrici weeyaan halkani kenya maaha buu ihi soomaaliya halkan soomaaliya maaha hadda kenya hakuuna muqdisho buu yidhi ku darta faqda hadusaare kufriyis maqado kuwana cayaayo karah waa la buka komadi baan ku ceshi waa tahay kaltuunay aad baad u mahadsan tahay barnaamijyo kale ayaynu ku soo qaadan doonaa bal kaltuun iyo kenya waxyaabo badan oo kala qabsaday oo qaarkood isfaham la-aanta dhinaca luqaddu ay keentay caawa sahalka haynoo joogta kaltuunay sidii aan horeba idiinku sheegay qaybtan waxaa marti inoogu ah fanaanka weyn eed wada garanaysaan shariif cabdalla oo ahaa heesaa hal abuur iyo la xamiiste heesihiisa aan baylaha badan loogu iman shariif cabdalle markii uu ka soo qaxay dalka soomaaliya muddo dheer wuxuu ku sugnaa xerada qaxootiga alkharas ee dalka yeman balse waa dhoweyd ayuu soo caga dhigtay dalkan maraykanka gobolka ohio oo uu haatan ku sugan yahayna waxa waraysigan kula yeeshay wariyahayaga cabdikaafi yuusuf aadan qaybta koowaad ee waraysigaasi caawa waxay ku bilaabmaysaa sidan waan salaamayaa dhammaan v o da shaqaalaheeda ahlan wasahlan soo dhowaada baan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaantoodba way ku salaamayaan bal marka hore intaanan heesahaga gelin sharif cabdallo sharif cabdallo waa kuma xagee buu ku dhashay xagee buu ku soo barbaaray goormuu safanka bilaabo
okay okay shariif cabdalla wuxuu ku dhashay magaalo madaxda gobolka hiiraan ee baladweyn sanadkeebaa dhalatay waxaan dhashay kun iyo sagaal boqol afartan iyo kowdii afartan iyo kowdii haddaan ku dhashay ilaa adigu waxaan deganaa labiiyo kontonkii waa garta
labiiyo kontonkii talyaaniga markuu soo degay baa ahaydo adiga muddo aan joogay oo adduun oo dhanna barwaaqo iska tahay ayaa waxdina waxaan jeclaaday inaan abtiyaashaybaa isoo koriyey aniga iyo abtiyaashaybaa isoo koriyey waxaan usoo wareegtay abtigayo soo aaday janaale meel la yidhaahdo janaalihii baan imidoo waxaan bartay harqaan harqaanlaa noqday janaale waxaa kaloon ku sameeyey isbartiibo ninka ku taagay baan ahay oo goboladaasi oo dhan ay ku cayaareen lagu wada cayaarayay waxaa jiray cadaan iyo madow oo dhanba lagu wada cayaari jiray soomaali iyo talyaani iyo kulli lagu wada cayaari jiray aada iyo aadna aan ugu fircoonaa howsheedii anoo meeshaa ka wato janaale adiga lixdameeyadii maray kusoo dhowdahayaan filayo sagaal iyo kontonkii ayaa waxaan iska kii jeclaaday naag talyaani oo heerahooda kale muqdisho degan oo ay ku leeyihiin dukaan weyn oo harqaanla ah oo mataqaanaa alaabta looga keenay itaaliya waxay yidhahdeen annagaad nala shaqaynaysaa sidii baan kusoo guuray marka gabadhii waxay ka heshay farsamada gacanta sidaas bay xamar kugu wareegsay xamaraan usoo wareegay waa garta maxaa xigay waxaa xigay isla markaas waxaan guursaday gabar oo la yidhaahdo gacalo
gabar baad guursatay gacala la yidhaahdo gacala la yidhaahdaa waan garta xamar baan usoo wareegnay naagtii waxay tiri soo wadato talyaaniga ahayd shaqadaada adiga aad haysatid isla markaa gabadhaadana keen meeshan iyadana ha ka shaqaydo islaantaada waxay samaynaysa malaxane bes adig gogashaas iyo xaqxaaqidaas meeshaas iyo nadaafadaas iyo si ay waxaan taqaanaa macaashkiina u fiicnaado halkiibaanu soo wada degnay waan garta
meeshaydii baan adduunkayga ka watay oo howshaydii ka watay waxaa dhacday ugu dambaystii mataqaanaaye calankii in la saaray lixdankii lixdankii calankii markii la saaray sida badan ajnabigii qaar baa dhoofay ay ka mid yihiin kuwa aniga aan la shaqaynaya waan dhoofaynaa waan wada guuraynaa waxaynkaasi isdiyaargarey waan israacaynaa anna waxaan jeclaystay shaqada ee fanka aan hayo harqaanka oo aad iyo aad wakhtigaas yurubka iyo bannaanka iyo waxaa boqolkiiba boqol iiga fiicnaa soomaaliya inaan qumaati ugu noolaado marka shaqadaadiibaa wax kasta kaagaala qiimo badnaydaaad waxaan is iri wadankaaga ha ka bixin soomaalidana ha ka faa'iidaysato waa gartay dharka dumarkaan aada u qiinay isla markiiba xaafadda waa beri baan imid shaqadii anoo weli ka bixin xaafadda waa beri imid dukaamo meesha ku yeelay baan imid oo aada u camiran markaasaan ihi war haddaan fiiriyay meesha shaqooyin waxaa ka socday adigu aan aadi aad aad aad aniga ugu firfircoonaha ayaa ka socday markaasaan ninkii dukaanka laha is waraysanay waxaan ihi dhinxinkaasaan ahay meeshaasaan joogay markaasoo yidhi allah yaakhi anay aad iyo aad baan kuugu baahanahay waxaad doontaan kuu samaynaynaa dawaaraan kuusoo iibinaynaa adduun saad rabta u shaqayso yacni waa murtaax baan kaa dhigaynaa waxaynkaasa adugu hadalkiiyo kooban waxaa lagu yiri annaga ku maalgelinanaga ku maalgelinaynatalyaanigii intaynan safarkiisaba gaarin waan u tegey waxaan idhi saaxiib waxaan doonayaa inaan mar janaala ku noqdo xoogaa waxba iga siiya aayar baan ka soo goostay oo hawsheedii waxay usoo dhacday xaafadda waa beri waa beri oo loo yaqiinay saddex magac magaca saddexaad mar dhow soo baxay laakiin waxaa loo yaqiinay anzaloti iyo waa beri anzaloti iyo bilajanove labadaas magaca loo yaqiina xamar xaafadda ugu weyn weye anigoo haddana murtaax oo boqolkiiba boqol ii marayso xamar oo dhan isukayso dumayo xaafaddii saa ilaa albaabka dukaanka bannaankiisa la sifan yahay mar walba islaantii hadda aan qabayo dee igu cusbeedba gacalo qoftii waxaan arkay maskaxduba ka tagsay oo le anigoo khalaas kala tagnay war maxaad leedahay ma jirto adigu masayr iyo waxayba la soo booday aad inay naagtii iska heenaasto oo bannaankaa ku dhacdaa waxaan ihi maca salaama halkiibaanu ku kala tagnay aan kala tagna ee markii aan kala tagnay kadib waa guursatay anigana mid kalean guursaday heestaas markaa kadib ayay ugu soo dhalatay aan bixiyey magaceedii baan ku tiriyey marka heestu waa heesta gacaloy walaalay gacalay walaalay gacantaada iidhi
heestaasi marka gabadhii waa mas waa hinaastay kabacdi way kaa tagtay heestan baa tirisay waa la guursaday maxaa xigay waxaa xigay kadib iyadoo laba yaryara wadata inay ii timid anoo qabo ilaa mataqaanaa afar caruur ah markaas anna aan dhalay waa gartay guurigii bay soo raadisay dalaq soo tiri xaafadda waa beriya waan salaantay taydii cusbeedba waxay leedahay gabadhan maxay ahayd qoftaydii hore la sheegi jiray habla ahayd wayaan haye waan soo salaantay waa idin soo salaamay gacalay walaalay gacantaada ii dhiib heestaas yacni idaacaddii ka soo maqashay soo qaaday waxay istiri ninkii hadda weli ku damcayaa ee bal soo fiiri
waxaan rabaa bal shariif heestaasi adoo ku luuqeynisid waxay manaa marjin kartaa codkeeda habeen guurabay dilayo hadalaanan gaarahayn hadalaanan gaarahayn habeen guurabay dilayo hadalaanan gaarahayn waxa aanu gabgablayna guurkaaga weeyaane gacaloy walaaley gacantaday dhiibeen gacaloy walaaley gacantaday dhiibeen waa tahay dhegaystayaasha ayaan u saaraynaa heestaas gacaloy walaalay gacantaada ii dhiib waa hagaag waxaan filayaa dhammaan dhegaystayaasha iyada meel kastoo ay joogaanba inay ka heleen heestaas gacaloy walaalay gacantaada io diib oo aad maanta nasiib u wada hesheen qisadii ay ku saabsanayd inaad si toosa fanaankii abwaankii mulxamaystihii sameeyeyba aad ka maqasheen afkiisa aan dib kuugu soo laabto shariif cabdalle xuseen shariif cabdalla hees waxaa jirta iyaduna sanadihii meelahaas aad qaaday adaaga og waa hees aada u shaacbahday oo dee had iyo jeerba dhagaysigeeda aan dadku ka daalin oo mar kastaba aad moodda inay hadda soo baxday heesta waa heesta annagu waan gurxamayaa sidii aarga inta alqaba geedu gala waayaan hadba geesu rooraa heestaas yaa sameeyey heestaas anna waan gorxamayaa sida aargantaal qaba geedu gala waayaan marba gees u roora nafsi hayga gadan calaf geedi weeye gabadhaan jeclaay gabadhaan jeclaay miyaad ii gargaarayn heestaas waxaa sameeyey anigaa sameeyey waxaan sameeyey kun iyo sagaal boqol yacni ugu dambaystii idaacadda aan u qabtay iyo national teaterkana aan tartan ku galay oon boqolkiiba boqol oon bannaanka ninka biladda sharaftaa ku qaatay ayaan noqday miyaad ii gargaarayn heysta ahayd heestaas anigaa alifay muusigeeda waxeeda kulli siday u dhan yihiin anigaa shariif cabdalaah ayaa alifay anaana samaystay heesayguna siday u dhan yihiin anigaa sameeya anaana muusiga iyo waxoo dhanba saara waa tahay bal haddana aanu dhegaystayaasha ugu dugno heestaasi shariifow
Thank you.
heestaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa guud ahaanba barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadka dambe intaynu kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaano alla
gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray gabaldhaciyi waxaa bari guriga aad ku noohow shaxay sallaantayda gee asiyaadii gacloote gabaldhaciyi waxaa bari guriga aad ku noohow shaxay sallaantayda gee asiyaadii gacloote nafsihayga gaadano alabgeduwekaye gabadhaan jelaayey miyaadii gargaaray gandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaasenta gee kenyada marbaa geesu suufurtahay gelindhaxa habeenkii riyowgu guryamaaye gandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaasenta gee kenyada marbaa geesu suufurtahay gelindhaxa habeenkii riyowgu guryamay nafsihayga gaadano calafgeediwekeye gabadhaan jelaayey miyaadii gargaaray kugasheegegto laguhuma giigirte gogol baa lageege allagar waaqa toora ruxgacalladaha qaba ohoo ku gasheegegto laguhuma giigirte gogol baa lageege allagar waaqa toora nafsihayga gaadano calafgeediwegeye gabadhaan jelaayey
waa tahay heestaasi ugu dambaysay barnaamijka ayaa sidoo kale idaacadeen habeenimo ugu dambaysay anigo cabdiraxmaan xuseen furre iyo xuseen barre ayaa idiin soo jeedinayay sidaasii nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.